iminka waxaan akhrinaynaa cutubka afaraad ee markos masaalka ku saabsan beerreyga haddana wuxuu bilaabay inuu badda agteeda wax ku baro oo waxaa u soo ururay dad badan sidaa darteed doonni ayuu fuulay wuxuuna fadhiistay badda dadkii badnaana waxay joogeen badda xeebteeda markaasuu wax badan masaallo ku baray oo intuu wax barayey ayuu iyaga ku yidhi dhegaysta waxaa baxay beerrey inuu wax beero intuu beerayey qaar baa jidka geestiisa ku dhacay kolkaasaa shimbiro yimaadeen oo cuneen qaar kalena waxay ku dhaceen dhul dhagax ah oo aan carro badan lahayn kolkiiba way soo baxeen waayo carradu hoos uma dheerayn laakiin qorraxdu goortay soo baxday way gubteen waana engegeen waayo xidid ma lahayn qaar kalena waxay ku dhex dhaceen qodxan qodxantiina waa soo baxday oo ceejisay oo midho ma ay dhalin qaar kalena dhul wanaagsan bay ku dhaceen oo intay baxeen ayay koreen oo midho dhaleen mid wuxuu dhalay soddon midna lixdan midna boqol oo wuxuu ku yidhi kan dhega wax lagu maqlo lahu ha maqlo sida loo isticmaalo masaallada goortuu keligiis ahaa kuwii la joogay iyo laba-iyo tobankii wax bay masaalladii ka weyddiiyeen kolkaasuu ku yidhi idinka waa laydiin siiyaa inaad waxa qarsoon ee boqortooyada ilaah garataan laakiin kuwa dibadda jooga wax walba waxaa loogu sheegaa masaallo si ay goortay arkayaan ayaan u arkin oo si ay goortay maqlayaan ayaan u garan si ayaan u soo noqon oo aan loo cafiyin micnaynta masaalka beerreyga wuxuuna iyaga ku yidhi miyaydnaan masaalkan garanaynin sidee baad masaaladii oo dhan u garan doontaan beerreygu wuxuu beeraa hadalka waa kuwan kuwii jidka yiil meeshii hadalka lagu beeray oo goortay maqlaan shayddaan baa kolkiiba yimaada oo ka qaada hadalkii lagu beeray iyaga si la mid ahna kuwan waa kuwii dhul dhagax ah lagu beeray kuwii goortay hadalkii maqlaanba kolkiiba farxad bay ku qaataan xididse isagu ma leh laakiin wakhti yar bay sii jiraan markii dambe goortii dhib ama silac u dhaco hadalka aawadiis markiiba way ka xumaadaan kuwanna waa kuwii qodxanta lagu dhex beeray kuwa hadalka maqla laakiin kawelwelidda dunidan iyo sasabidda maalka iyo damacyada wax kale ayaa gala oo hadalkii ceejiya oo wuxuu noqdaa midhola'aan kuwanna waa kuwii dhulka wanaagsan lagu beeray kuwa hadalka maqla oo aqbala oo midho soo dhala mid soddon midna lixdan midna boqol waxa laga barto laambada iyo abuurka wuxuuna iyaga ku yidhi ilays ma waxaa loo keenaa in la hoosgeliyo weel ama sariir soo lama saaro meeshii ilayska wax qarsoon ma jiro oo aan soo muuqan doonin oo wax daboolanna ma jiro oo aan bannaan soo bixi doonin haddii nin leeyahay dhego oo wax ku maqlo ha maqlo kolkaasuu ku yidhi u fiirsada waxaad maqlaysaan qiyaastii aad ku qiyaastaan ayaa laydinku qiyaasi doonaa oo ayaa laydin kordhin doonaa kii wax haysta waa la siin doonaa kii aan waxba haysanse waa laga qaadi doonaa wuxuu haysto wuxuuna yidhi sidaa weeye boqortooyadii ilaah sida nin abuur dhulka ku daadsha isagu waa hurdaa waana kacaa maalin iyo habeenba oo abuurku waa baxaa oo weynaadaa laakiin si ay tahay isagu garan maayo dhulka keligiis ayaa midhaha bixiya horta jirridda dabadeed sabuulka dabadeedna sabuulka midho ka buuxsama laakiin goortii midhuhu soo bislaadaan kolkiiba ayuu mindi la galaa waayo wakhtigii beergooska ayaa yimid wuxuuna yidhi maxaynu boqortooyadii ilaah la masaysiinnaa oo masaalkee baynu u ekaysiinnaa wuxuu yahay sida iniin qardal oo kale tan goortii dhulka lagu beero waa ka wada yar tahay iniinaha dhulka ku jira oo dhan laakiin goortii la beero way baxdaa oo ka weynaataa dhalatada oo dhan oo ay laamo waaweyn bixisaa si ay shimbiraha cerku hooskeeda ugu degaan masaallo badan oo tan oo kale ah ayuu hadalka kula hadlay intii ay maqli karayeen laakiin masaalla'aan kulama uu hadlin oo markay keligood ahaayeen ayuu wax walba xertiisii u fasiray ciise duufaankii dejiyey maalintii qudheedii goortii maqribkii la gaahay wuxuu iyaga ku yidhi dhanka kale aan u gudubno goortay dadkii badnaa direen isagay wadeen intuu doonnidii ku jiray oo doonye yar yar oo kalena way la jireen waxaa kacay duufaan weyn oo dabayl ah hirarkiina doonniday ku dhaceen ilaa ay doonnidii buuxsamaysay isaguna wuxuu joogay xaggii dambe ee doonnida isagoo barkin ku hurda markaasay toosiyeen oo ku yidhaahdeen macallimow miyaanay waxba kula ahayn inaynu lunno kolkaasuu kacay oo dabeeshii canaantay oo badduu ku yidhi aamus oo xasil markaasaa dabeeshii degtay oo xawaal weyn baa dhacday goortaasuu wuxuu iyaga ku yidhi maxaad sidaa ugu baqaysaan sidee baydnaan weli rumaysad u lahayn aad bay u baqeen oo waxay isku yidhaahdeen haddaba yuu yahay kan xataa dabeesha iyo badduba yeelaan